wafdi ka kooban wasiire iyo mas-uuliyiin puntland ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada jabuuti wafdiga puntland iyo dowladda jabuuti ayaa ka wada hadlayay xiriir cusub oo ganacsi oo dhex maraya dekadaha jabuuti iyo dekada boosaaso wasiirka dekadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda ee puntland cabdulaahi jaamac saalax oo markaasi horkacayay wafdiga puntland ayaa waryaheena v o eda ee jabuuti ramadaan muuse uga waramay booqashada iyo howlaha ay usoo u joogaan dalka jabuuti
walaal ziyaaradani waxay la socotaa ziyaaro hore oo aan ku nimi jabuuti soo dhoweyn diiran baa iga baxday si aad iyo aad u diiran oo walaaltinimale baa naloo soo dhoweeyey horeyna jabuuti waxaa u yimi gogol xaadhkan lahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas isaga amarkiisaanuna ku nimi halkan markaa niman si diiran baa naloo soo dhoweeyey waxaan ka wada hadalay sidii tabaadul ganacsi noo dhex mari lahaa ama labadayada dowladood sidii loo heli lahaa lain ganacsi oo maraakiib isaga goosha labada dekadood ganacsatood marka inay halkan alaabtooda kula soo degaan dabadeedna ay ama doonyo ama maraakiib yaryar lagu qaado oo lagu geeyo boosaaso mana aha markii u horeyso ganacsi dhexmaro puntland iyo jabuuti horey buu u jiri jiray weliba ganacsi badan oo ayaa jiray sideetanaadkii iyo burburkii dowladdu markay dhacday badeecadda dabadda laga keenay oo dhanan jabuuti bay noo soo mari jirtay markii horeeto meesha iibinka dabay iyo sallaale ka timaado marka tii baan rabnaa inaanu dib u soo cusboonaysiino oo haddii ilaah idinka ka dhigo halkii aad sallaaliyo dubayo ka isticmaalayseen in dikadda boosaaso ay u soo marto alaabtu marsooyinkan jabuuti saasa sidaasaan ku tala jiraa in la sameeyo line shipping line ka dhex shaqeeya labada dekadood oo qofka ganacsiga uu ogaado alaabtiisa inay wakhti u imanayso ama aanay kaga dahayn dekedda way nooga dhowdahay jabuuti dekadaha aad magacawday haddaanu reer bosoodnahay qofkana tasiil aad badan buu helayaa halkan sababta oo language barrier ma haysto visa problem ma jiro marka way iyagana waan ka codsan in haddiiba ay jiraan in formality visooyinka waxayna la fududeeyo maarata ganacsatada loo fududeeyo niman badan oo ganacsatana way la socdaanin oo waftiga ka mid yihiin iyaguna daraasadooda ayay samaynayaan si arrintu u fududaato wasiir waxyaabahaasi aad tilmaantay shipping lineka iyo waa arrimo aad u wanaagsan xidhiidhkaasi ganacsiya marsooyinka dhex maraya bal xaggii budhcadbadeedka ka waran inkastoo awoodoodii sidii hore iska dhintay haddana soo maaha hanjabaad meeshii fadhida wal burcaded badeedu hanjabaad labada qolo u fadhida keliya maaha hanjabaad adduunkao dhan u fadhida weeye adduunkao dhanbana meel buu uga soo wada jeedaa iminka saddex sannadood iyo barkiina soo dhaafay waxba ma ayan dhicin annagu qaybta yadii waa qaadanay haddaan reer puntland nahay community ahaan shacab ahaan waa la dagaalanay burcadbadeedkii dowlad ahaana waa la dagaalanay oo maxaabiis jeelashay ku jiraanin kuwa wadamo kale noo soo gudbiyeen oo xukumanna waanu haynaa qaybtayada anagu waa ka ciyaaray arrinta burcadbadeeda laakiin asaaskii burcadbadeedaba adduunkao dhan imaado inuu ka gudbayo khatartii laakiin weli way taagantay waa doorment waa horda mawduuca iminka laakiin cid damaanad qaadi karta gooray soo noqon doontaa ma jirto sababtoo ah dadkii deganaa xeebaha oo kalluunkoodii adduunku bililaqaysanayo guranayay weli meeshii bay joogaan adduunkuna wuxuu u qabtay ma jiraan iyaga maraakiibtii caalamigeed waa laga celiyey laakiin iyaga lagama celin nimankii badda jiriifka ku samaynayey oo kalluunkooda guranayay marka waxaa muda wan weye dariiq gees wara ujeeda weye maraakiibtii aan ajnabiga ahayd kalluunkii iyo khayraadkii aan badaha puntland sidiiba u guranayaan baad leeday
si cad oo muuqata ayay u guranayaan dhowr boqol oo doonyood baan hadda ognahay oo ku jira oo waddamada dariska ay leeyihiin maraakiib ka fogaanaya xeebta laakiin baddii ka ugaarsanaya economical zonka iyaga ku jira oo kullumaysanaya baa jira maxaa xala markaasi isu socodkii iyo ganacsiga halkiisii uga sii wanaagsanaado halku wuxuu ku jiraa in dowladda puntland la caawimo inay ilaaliso xeebaheeda oo iyada lagala xisaabtamo beesha caalamku dowladda dhexe soomaaliyeed ee federaalka waa inay horta la soo heshiiso intaanay puntland puntland miyay u madax bannaantay inay heshiisyadaas iyaan caalamiga ay gasho mise waa in dowladda dhexe horta lasoo maro markaad leeday walaal dowladda dhexe dowladda dhexe responsibilitygeedu way ahayd inay iyadu xukunto waddanka oo anaguna aan hoos nimaadno waanuna aqoonsanahay laakiin nasiib darrada jirta waxay tahay dowladdii dhexe iyadii baa kala daadsan for years nimanka mas-uuliyadda intaayna niman u diyaargaraysan maaha runtii markaan ka hadlayno inay qaataan roolkaas xagga macaawimooyinka iyo waxay wadanka u socdaa mas-uuliyaddeeda waa qaataan oo waa noo qabtaani laakiin iyagunbay ku eg tahay xamar xamar unbay xukuntaa ya oo mas-uuliyaddii guud ee wadanka way ka maqan tahay meesha lakiin anagu mandaqada iyada diyaar baanu nahay annagoo weliba iyaga taageerayno oo aan diidanayn inaan mas-uuliyaddeedii mandaqada iyada ama puntland aan anagu ka talinno dhowrana shuruucda adduunka iyo kan federaalka ahba laakiin iyagii xamar waa ad ogtahay xaaladeeda iyadii baan mas-uulid ka ahayn xamar marka maxaa mas-uuliyad dhulka laba la saarateedii baanay ka adkayn
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dekedaha gaadiidka badiya la dagaalanka budhacadbadeed ee puntland cabdulaahi jaamac saalax oo u warramayay wariyahayaga dalka jabuuti ramadaan muuse